magaalada dhuusamareeb ayaa waxaa maanta lagu soo gebgabeeyey shirka xoojinta wax soo saarka beeralayda galmudug oo maalmahan ka socday dowlad goboleedka galmudug shirka ayaa waxaa gacan ka geysatay wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya shirkan ayaa waxaa maanta xarunta madaxtooyada galmudug kusoo gebgabeeyey madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariya qorqoor wuxuuna sheegay in ay taageeri doonaan beeralayda galmudug si wax soo saar wanaagsan looga helo beeralayda ku nool dowlad goboleedka galmudug dowladda galmudug waxay ahmiyad siinaysaa wax soo saarka aada iyo aada baynaan runtii taa u danaynaysaa uguna howlan tahay waxaanan rajaynaynaa maanta inta ay tahay iskaashatadu iskaashooyinku beeralayda inay waktiyada soo socdaa in badanna ka badan doonaan kana hormarsanaan doonaan dowladda galmudugna waxyaabaha ay aada iyo aada ugu howlan tahay oo ugu jira kaalinta koobaad bay ka mid tahay dhiirigelinta iyo ahmiyaddeeda waxaan leenahay mar kale wasiir adiga iyo wafdigaaga iyo dhammaan wasaaradaha beeraha shirkan iyo qodobadii looga hadlay iyo ahmiyadda ay leeyihiin ku socda beeraha maantay baahi soomaaliya wax uga baahi badan tahay ma jirto annagoo haysanaa dhulkaas wax walba ay ka baxayaan oo sidaas tacabkii iyo beerashadii ugu fiican